Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland ayaa xubno ka mid ah baarlamaanka Jubbaland la tashi kala yeelatay xeerka mamnuucidda naafaynta xubnaha taranka haweenka iyo carruurta yaryar ee dheddigga ah. Xeerka ayaa waxaa horey u soo diyaarisay Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland, waxayna u gudbisay Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Jubbaland si ay wax uga darid iyo wax ka beddelid ugu sameeyaan. Xubno ka mid ah baarlamaanka Jubbaland ayaa wada-tashi dheer ka yeeshay xeerka si ay dib u eegis ugu sameeyaan, iyadoo warbixin ku aaddan sharciga ay soo diyaarisay Wasaaradda Haweenka ay kana dhageysteen xubno ka mid ah baarlamaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Haweenka, Dowlad Goboleedka Jubbaland, Miski Yuusuf Cali ayaa ka warbixisay xeerka.
waxaa marjic ka dhiganay oo ka horeeyay inta sharciga la qorin la draft garaynin in culummada la iskugu keenay kismaayo dhammaanteedaba farqadaheeda kala duwan ay ka munaashaqoodeen f g m ka muxuu yahay gudniinka maxaa la dhihi karaa ay ka soo saareen fatwo fatwadii lasoo saaray labada kun toban iyo sideedii ayaa hadda u noqotay gumdhig sharciganeyti in la qoro halkaasuna kasoo askumay labada kun toban iyo sideedii markii la qoray ilaa iyo maanta intaasayta waxaa lagu jiray un in bulshadii marbo qof lala tashto bulshadii in marbo mataqaanaaye qof aan dhihi karno maanta saameyna ku lahaan doonaa fulintii hadday noqoto iyo markii horeba la qoraayaba wuxuu ka geysan karaa wax maxaa la dhihi jiray fikrad uu nagu kordhin karaa waan la kulmaynay qaybaha quseysa bulshada dhammaanteedaba waxaa ognahay in dhowr jeer waxyaala f g m kan kasoo laabtay magaca hadday noqoto sidii loo dhigaayo qaybta ay noqoto xubnaha baarlamaanka jubbaland ayaa ugu dambeyn isku afgartay in xeerka la tashiyo badan ay baarlamaanka ka yeeshaan si turxan bixin loogu sameeyo maadaama sharcigan muhiim u yahay haweenka ku nool deegaanada jubbaland